bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khayaarta aynu jecelnahay oo meel waliba aad ku sugan tihiin waa maalinimo axada taariikhduna ay ku astaysan tahay labaatanka bisha abriil sannadda labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan shirweyne looga hadlaya amniga dalka soomaaliya ayaa maanta waxa uu si rasmi ah kaga furmay gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoona shirkani ay soo agaansitay wasaaradda amniga qaranka ee xukuumadda soomaaliya ayna kasoo qaybgalayaan maamul goboleedyo dhowra iyo sidoo kale guddoomiyaal gobol oo ka tirsan gudaha dalka soomaaliya shirkan oo ah mid socon doona muddo saddex cisha ayaa waxaa daaha ka rogay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyadoona shirka ay kasoo qayb galeen mudanayaal ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo golaha xukuumadaba shirka ayaa waxaa ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan oo ka qaybgalayay munaasabadda shirka lagu furayay ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa saraakiisha ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed sida nabad sugidda iyo sidoo kale militariga iyo booliskaba mudanayaal dhowra oo ka hadlay munaasabadda ayaa waxa ay dardaaran u jeediyeen wasaaradda amniga qaranka sidii ay isu waafaji laheed ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya uguna heli laheyd darees mid ah xilli maalmihii lasoo dhaafay si aadha looga cabanayay rag ku libisan dareeska ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaasoona dhibaatooyin kala duwane u geysanaya bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku safarta wadooyinka gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan wadooyinka gobolada shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose waxaana dhibaatooyinkaasi ka qayb ahaa falal dil iyo sidoo kale dhac iyo boob loo geysanayay dadka rayidka ee ku dhaqan deegaanada qaar shirkan ayaa waxa uu ka soconaya hotelka jasiira ee magaalada muqdisho waxaan qadka taleefoonka kula xiriiray mid ka mid a wariyaasha ka qaybgalaya kulanka oo lagu magacaabo cabdiqays waxaana ugu horreyn wax ka weydiiyay bal cidda kasoo qayb gashay shirka iyo sidoo kale waxyaabihii inta badan ay ka hadleen mas-uuliyiintii shirkaasi ka hadashay waxa uuna ku jawaabay cabdiqays sidan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee golaha ka tirsan labada gole ee golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka ee mas-uuliyiin kala duwan oo beesha caalamka ah sidoo kale waxaa kulanka looga hadlaya amniga xoojintiisa ka qaybgalay maamulada gobolada dalka intooda badan sida maamulada galmudug iyo weliba maamulka juba iyo baayi hokool hiiraan iyo maamulka puntland oo la sheegay inuu dhawaan imaan doono xubnihii kala duwanaa ee ka qaybgalay waxaa kaloo kamid ahaa xubno ka socday qaramada midoobay xubno kale oo ka socday urur goboleedka igas iyo midooda africa waxaana intiisa badan looga hadlayaa shirweynahan qaabkii loo xoojin lahaa amniga ee magaalada muqdisho iyo gudaha dalka soomaaliya ugu horeyn waxaa furitaanka khudbad kooban ka jeediyey mas-uuliyiinka amniga qaranka xukuumadda soomaaliya ibrahim birow waxa uu sheegay in ujeedka shirkan ay tahay in fikrado kala duwan oo lagu xaqiijinayo amniga laga helo bulshada kala duwan ee shirkan kasoo qayb gashay iyo weliba wadamada daray arrimaha soomaaliya sidoo kale waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka banaadir janaal xasan maxamed xuseen mungaab waxa uu sheegay in amniga xoojintiisa tahay in la fiyeeyo ciidamada qalabka sida sida booliska iyo sugidda islamarkaana loo baahan yahay in wasaaradda amniga ay ku dadaasho in qaladaynta ciidamada iyo dib habeentooda xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo isna halkaas khudbadooda ka jeediyay xildhibaan cabdiqaadir cabdicumar ayaa waxa uu sheegay isna in loo baahan yahay ama lama huraan ay tahay in dib habeen lagu sameeyo ciidamada amniga si loo helo amni buuxo oo dalka uu gaaro xubin ka socotay qaramada midoobay ereg baraadiber lagu magacaabo ayaa isna halkaas khudbadooda ka jeediyey waxa uu sheegay in amniga aasaasiisa koowaad ay tahay qaabku dhismayo in ciidamadaas ugu horreyntii la qalabeeyo lana dhiso gaar ahaan kuwa nabad sugudda iyo booliska waa shirkii ugu horreeyay oo caynkani ah oo looga hadlayo amniga kana dhaca gudaha dalka soomaaliya waxaana shirkani lagu wadaa saacadaha soo aadan inay soo gaaraan wafdi ka socda maamul goboleedka puntland kuwaasoona la filayo in si rasmi ay kaga qayb qaataan shirkani dib loogu eegayo amniga dalka soomaaliya dhanka kale waxgarad iyo siyaasiyiin iyo bulshada qeybaheeda kala duwan oo ku dhaqan gudaha magaalada muqdisho ayaa waxa ay rajo wanaagsani ka muujiyeen waxyaabaha kasoo bixi kala kulankani ama shirkani saddexda cisho ka soconaya hotelka jasiire ee magaalada muqdisho kaasoona diiradda lagu saaraya amniga dalka soomaaliya loo baana in laga hadlo kale markii amniga laga hadlaayo waxaa la rabaa waxyaalaha amniga looga hadlo oo isla markaa shirka looga hadlo in la tabdiiqiyo oo markaas la meel mariyo waxaan muddaa inaa marka shir amniga la isu yimaado markii markay shururku dhamaadaana gabacdi mataqaanaa sidii la rabay aanan mataqaanaa wax loo qaban marka waxaan leeyahay wax kasta oo amniga looga hadlaayo amase arrimo amni ku saabsan looga hadlaayo ha laga dhabeeyo oo mataqaanaa maxay ahayday eh, si dhab ah mataqaanaa wax looga qabto kama jirto macnaha waaye amniga badan si badanaa loo sugaa marka shacabkuna macnaha dhibaatooyin badan ay ku qabaan jidadka la xiraayo oo dhagax lagu goynayo marka madaxda baxayso taasna waxaan qabaa dowladda bolisi ka duwan hala imaato بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waxaa la yidhaha saarajuun muumacow waxaa ka soo bixi kara wax fiican sababtoo ah waxa markii la qabto la qabto la qabto marka ugu dambaysa wax fiicanay kasoo baxaana laga yaaba hadduu ilaahay yidhaahdo shirkan waa ka duwan shirarkii hore berkee gobolada dhanaa laga wacaa laga soo qeyb gashay macal sunna waljamaaca marka shirka hore waa ka duwan yahay waxaana ilaahay ka rajeynaynaa inuu shirarka hore ka fiicnaado insha allahu bimillahi tacaala shimbiriya waxaasoo taasoo kordhinaysa masaaiidinaysa mala
maamuladii gobolada oo dhan ayaa jooga wasaaradii amniga soo qabanqaabisay madaxweynihii ayaa furay qodobo ammaanka qusaya looga hadlaya wuxuu ku yahay midaan eh, waxba aan soo kordhinin nidaamka xamar caasamada laga toosiyeen wax kale iska dhaaf hadambeena lagu buudiyo magacayga waxaa la yidhaha xareed axmed qanyane waxaan is leeyahay shirkan haddii loo qabto si oo kalsooniya oo dhexdhexaadisa inay kasoo bixi karaan sida loo filaayo iyo si ka wanaagsan shir ummaduna isku xirmi doontaan u qaadaan aan loo qaada karaa haduu alle wafdigii uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa shalay gelinkii dambe dib ugu soo laabtay gudaha magaalada muqdisho wafdiga ayaa isbuucii lasoo dhaafay waxay ku sugnaayeen magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayagoo halkaasi kulamo kula lahaa dhinacyo iska soo horjeeda diidanna siyaasadda maamulka jubba ee u hogaamiyey sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo war kooban siiyey warbaahinta markii uu soo gaaray gudaha magaalada muqdisho ayaa waxa uu tilmaamay in safaradii uu ku tagay magaalada kismaayo si guul ay ugu soo dhammaadeen asigoona tilmaamay ra-iisul wasaaraha in dhinacyadii uu la soo hadlay ay is-afgarad soo gaareen laguna ballansan yahay dhowaan in ciidamada bannaanka ka jooga magaalada kismaayo dib ay ku soo laabtaan gudaha magaaladaasi iyadoona guddi loo saaray soo celinta ciidamadaasi inkastoo saraakiil ka tirsan ciidanka uu hogaamiyo barre aadan shira barre hiiraal ay arrintaasi ka biyo diideen balse lama oga qaabka looga dhaadhici doono soo laabashadooda halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta qaybo ka mid a gudaha dalka soomaaliyana waxa ay sheegtay in dagaalkii maalintii shalay aha ku dhex maray iyaga iyo sidoo kale ciidamada amisom iyo kuwa dowladda oo isgarabsanaya qaybo ka mid a degmada buulabirte ee gobolkaasi hiiraan ay khasaare xoog leh ugu geysteen ciidamada amisom ayagoona sheegay inay dileen taliyo ku-xigeenkii ciidamadaasi ee dalka jabuuti al-shabaab afhayeen u hadlay oo u qaabilsan dhinaca howlgallada ciidamada ayaa waxa uu tilmaamay in ay fa- dil u geysteen sarkaalkaasi ayagoona sidoo kale sheegay khasaarooyin kala duwan oo kale inay gaarsiiyeen ciidamada dowladda iyo kuwa jabuuti ee ku sugan degmada buulabirte ka gadaal markii weerar qorshaysan dhanka qorax ka soo bax ay kaga qaadeen magaalada buulabirte saraakiisha iyo sidoo kale ciidamada ku sugan magaalada bulabirte ee gobolka hiiraanna waxay beeniyeen arrintaasi sheegashada ah ayagoona tilmaamay in wax khasaare aysan ka soo gaarin dagaal toban daqiiqa waxaan ka badneen socdayna halkaasi ay kusoo qaadeen ururka al-shabaab balse layska caabiyey sheegayna in lasii dabagalay ilaa iyo tuulooyin dhowr ah oo hoos yimaada degmada buulabirte balse waxa uu sheegay in hadallada ay sheegayaan ururka al-shabaab gaar ahaan afhayeenka lagu magacaabo cabdicasiis abuumuscab uu been yahay sida uu ku warramay sarkaal ka tirsan ciidamada jabuuti ee ku sugan degmada buulabirte gudoomiyaha cusub ee degmada hodan ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo maalintii shalay ah si xi- rasmi ah ula wareegay xilkaasi ayaa waxa uu tilmaamay in dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka gobolkaba uu ka dalbanayo in laga dulqaado ciidamo uu sheegay inay yihiin maleeshiyaad hubaysan kuna sugan gudaha degmadaasi gudoomiyaha ayaa waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay si deg dega in ciidamadaasi looga qaado gudaha degmadaasi kuwaasi oo uu tilmaamay in dhibaatooyin ba-ani ay ku hayaan dadka ku dhaqan degmadaasi gudoomiyahan ayaa waxa uu noqonayaa gudoomiye ka mid a gudoomiyaasha cusub ee degmooyinka gobolkani banaadir ah isigoona dhowaan xilka la wareegay waxa uuna ballan qaaday in sida ugu dhaqsiyaha badan adeegyadii arrimaha bulshada uu dib u soo celi doono dhanka kale waxa uu sheegay in lala xisaabtami doono hay-adaha samafalka ee degan gudaha degmadaasi loona baahan yahay in si deg dega gurmud ay ugula gaaraan dadka barakacayaasha ee ku dhaqan gudaha degmadaasi marka ciidamadaas dowladda inay dowladda la xisaabsanto ciidan dowladeed oo u dagaalamay dana qabiil ama dana shakhsiyeed oo kale howl ay ka qabato kiiskaasna kiis soo noqday waxa waaye dowladda waxa waaye badan caqabad ku ah degmadana ciidamo badan oo waxa waaye noocaasa jooga barakacayaasha waxaan ugu dadaali doonaa in in hay-adaha ku shaqada leh inay dadka barakacayaasha wax u qabtaan kula xisaabtanno waxay kusoo qaateen iyo se wax ugu qabteen aan isku xisaabin waxaan rajeynaynaa in dadkaas waxa waaye waxaa jira hay-ado badan oo oo dhubkuhayo dadka waxay usoo qaadeen aan la soo gaarsiin marka waxaan aad ugu dadaali doonaa inaa taasna ku dadaalno oo la dabagal ku sameyno aan
dagaal xoogan oo shalay ka dhacay degmada balcad ee gobolkaasi shabeellaha dhexe ayaa waxaa lasoo sheegayaa inay ka dhasheen khasaarooyin kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan kuwa uu u arriminayay guddoomiyihii hore ee degmada balcad xaadoole kaasoona ka baxsaday degmada balcad maalintii shalay ahaa ka gadaal markii weerar ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan xoogga dalka soomaaliya guddoomiyihii hore ee degmada balcad ayaan la ogeyn halka ciribijaan uu dhigay iyadoona ciidamada baaritaano ay ku sameeyeen gudaha degmada balcad si ay gacanta ugu dhigaan guddoomiyahaasi oo lagu eedeynayo fal guraacan oo uu kula kacay ciidamo ka tirsan kuwa booliska soomaaliyeed kuwaasuu kusii wajahnaa degmada jowhar ee xarunta gobolkaasi maanta ayaa waxaa soo gaaray degmadaasi markii ugu horreysay guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe cabdi jiino kaasoona bulshada ku dhaqan degmada balcad goob fagaaro ah kala hadlay waxaana sidoo kale ka mid ahaa mudanayaashii goobtaasi gaaray wasiirka ama agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalk ee xukuumadda soomaaliya kaasoona haatan ay ku howlan yihiin asiga iyo sidoo kale maamulka gobolka shabeellaha dhexe magacaabista guddoomiyaha cusub ee degmadaasi ka arrimi doono iyadoona sidoo kale ciidamada baaritaano ay ku hayaan qaybaha ay ka kooban tahay degmada balcad si ay gacanta ugu dhigaan guddoomiyihii hore ee degmadaasi kaasoo la sheegayo inuu isaga baxsaday goobtaasi uuna ku sugan yahay meel aan sidaasi ugu fogeen degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe cabdijiinow oo goob fagaaraha dadka kula hadlayeyna waxa uu tilmaamay in sida ugu dhaqsiyaha badan maamul cusub loogu magacaabi doono degmada balcad waxay ugu soo dhaweeyey shacab aada u tiro badan waxaa kaloo iyaguna yimid halkan soo gaaro wafdi uu hogaaminayo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha sida maamulka cusub ee degmada balcad hadda aan ku sugannahay warxadda weyneed ee saldhigii degmada balcad dhanka kalena waxaa saaki degan xaaladda degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe oo shaqaaqooyin aada u xoogan ay ka dhaceen saacadihii lasoo dhaafay waxaana lasoo sheegayaa degmada balcad haatan inay tahay xaaladeedu mid hagaagsan ayna dib u bilowdeen dhaqdhaqaaqyadii ganacsiga iyo sidoo kale goobaha waxbarashada ee gudaha degmadaasi warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khayaarta aynu jecelnahay oo maanta waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo inta aan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa khayaarta aynu jecelnahay oo sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh